wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalo iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda puntland iyo magaalada garoowe ka-anba bixdiye howlwadeenada degmooyinka ku sameeya wadatashyada qiimeynta baahiyaha iyo joogteynta barnaamijyada hortawinta angle degmooyinka dowladda puntland oo hogaamiyaasa wasaaradda qorsheynta iyo weliba ku hoolanta diyaarinta qorshaha afaraad ee horumarinta puntland ee ilaa iyo maadaama qorshigii saddexaad ee dhammaadaya agaasimaha waxda istaatikiska wasaaradda qorsheynta puntland oo ku hadalaya diyaarinta qorshaha horumarinta puntland oo bilaabadiya
ama bax u ah booqashada degmooyinka sidaa loo socotaan shantii sanaba puntland marba waxay samaysaa qorshaha horumarinta qorshihii saddexaad wuxuu dhammaaday disembar ka dabcan hadda waxaa socda marka diyaarinta qorshihii afraad oo muddo socon doona haddii alla idmo waxaa la yidhaahdo qorshahan wuxuu ka koobnaan doonaa laakiin waxaan rabnaa qaabka loo qabanayo inaan sheego qorshahan wuxuu ka duwan yahay habka loo diyaarinayo sidii loo diyaarin jiray qorshayaashii hore qorshayaashii hore wuxuu ahaa qorshayaal heer wasaaradeed iyo mataqaanaa halka laga diyaarsho laakiin kan wuxuu noqon doonaa mid laga soo bilaabi doono hoosta iyadoo watashyada la samaynayo degmooyinkii maadaama puntland sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkii horreeyay ay maaraysay inay degmooyinka puntland soddon lix ka mid ah ay ka qabato waxa la yidhaahdo doorashado dadweynuhu ay ku soo dooranayaan golahooda deegaanka marka waxaan rabnaa si loo xojiyo maamul daadejinta iyo mataqaanaa dimuqratiseshinka iyo wadatashiga loo dhan yahay in waxa la yidhaahdo degmooyinkii laga soo waraysto baahiyahooda waxay tahay waxa mudnaanta u leh marka halkaasa wax laga diyaarin doonaa waxaa la yidhaahdo qorshaha horumarinta puntland si u noqdo qorsho cid walba ay cod ku leedahay maanta waxaa la booqan doonaa tiimanbaa bixi doona oo aadi doona gobollada lix tiim baa aadi doona qayb waxay aadayaan mudug qayb waxay aadayaan nugaal bari karkaar raasacseed ilaa sanaag marka insha allah waxaa meesha ka bixi doonta in waxaa la yidhaahdo uu jiro qorshe kor ka yimaada wuxuu noqon doonaa in lagu saleeyo wax la qabanayo wixii bulshada u baahan tahay ayadoo lagu xisaabtamayo resourciga kooban ee la haysto ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda maxamed xasan ibraahim ayaa howlwadeenada kala dardaaramiya iyo haruuryaha xogto dhabte ee nolola bulshada gobolada iyo deegaanada puntland
barnaamijyadaasi horey loo soo sameeyey qorshihii shanta sana ee hadda samaysmi doonana inuu maaragtay awoodda saaro horumarinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka iyo productionka inuu maaragtay awoodda saaro marka taasina waxay noo noqon doontaa waddo cusub oo runtii aan maaragtay xoojinaysa isku tashigii maxaa yeeley markaa dhaqaalahaaga adigu aad ka fikirto qorshahaagana aad ku dartay sidaa dhaqaalahaga ku hormarin lahayd waxaa imaanaysa maaragtay inaad adigu wax qabsato iskuna tashato waxaan runtii la dardaarmayaa tiimka maanta baxaya ee aadaya degmooyinka soddon iyo lixda degme ee doorashada ka dhacda ee puntland tiimkaas waxaan aad iyo aad ula dardaarmayaa in maadaama wakhtiga aad haysataan uu aad u yaryahay shaqadiina maaragtay effectiveneskeeda inaad maaragtay aad u xoojisaan insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa inaad wakhtiga ku habboon afar iyo tobanka cashaah inaad hawshiinu ay idinkugu soo dhammaato degmooyinka ay tegi doonaan guddigan baxaya ee la soo tashan doona degmooyinka degmooyinka waxaan kula dardaarmayaa inay guddiga soo dhoweeyaan